wasiirka amniga ee soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka hadlay xaaladda ammaanka ee soomaaliya xilli ay dalka ka socoto doorasho islamarkaana dhinaca kale ay meelo ka mid ah wadanka ka baxeen ciidamada ethoobiya waryaheenna xuseen xasan dhaqane ayaa waraysigan la yeeshay wasiirka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey ka bixitaanka ciidamada ethoobiya
marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda voice of america oo isiisa fursadan iyo dhegeystayaashooda intaba waa su-aal loo baahan yahay in jawaabteedana ay ogaadaan shacabka soomaaliyeed ciidamada jooga oo etoobiyaanka nagala jooga qaarna waxay ka mid yihiin waa qeyb ka mid a amisom qaarna amisom kama ma aha laakiin waxaa jira heshiis waxaa la yidhaahdo bilateral agreement ama laba geesood ah wada galeen inay yacni amniga sugaan marka waa wadan kolleyto dariska ah sugidaasna qeyb ka ahaa ka bixitaankooda dee siyaabo badan baa keeni karta oo ay ka mid tahay yani in waa dhici kartaa in yani dhibka wadankooda ka jira inuu sabab ka yahay waa dhici kartaa in awood darro dhaqaalo ay meesha kusii joogaan xitaa inaysan suurtagal ahayn laakiin waxaan isleeyahay arrintaas arrin la xaliyay inay tahay madaxweynaha ayaa markii arrintan ay bilaabatay tagay adisababa arrintiina waa waa degan tahay hadda oo yani wax bixitaana ciidamo ka baxay waqtigaas kadib ma jiraan oo goobihii ay joogaan
deegaanada ay ka baxeen sida deegaanka ceel cali oo gobolka hiiraan ka mid ah dad shacaba ayaa dhibaato loo geystay mar haddii heshiis dowladda labada dowladood ay gaareen ay markii hore ku joogeen dhibaatada dadka shacabka loo geystay yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya ma dowladda soomaaliya mase dowladdii kale ee heshiiska lagula galay amniga ee ethoobiya mas-uuliyadda qaadaysa wallaahi dee waxaa waaye mas-uuliyaddeeda waxaa qaadaya horta cidna mas-uuliyad si gaara loo saari kara ma jirto runtii dad shabaaba oo dad laaya waaye shabaabka yani shacabka soomaaliyeedna waa inay ogaadaan dee waa cadowgooda koobaad waaye dee dadkana waa dad yacni tabarucaad kugu yimido oo ma aha dad yacni maanta yacni qasab ay ku tahay yani inay meesha ay joogaan haddii dhib uu u yimid ayagii meesha ay kusii joogi waayeen ama xaalad aada u adag ay la soo soo wajahday oo ay meesha ka baxeen dede waa waa kab saasay uga baxeen yani laakiin waxaa muhiim ah yani in goobihii kaleeto ay joogeen inaysan ka bixin in yani madaxweynaha dowladda federaalk soomaliyeed inuu adisababa u tagay uuna yani la kulmay ra-isul wasaaraha etoobiya ka wada hadleen iskuna waafaqeen in yani meelaha ay joogaan hadda wixii tagay waaba tageenba laakiin meelaha hadda ay joogaan inaysan ka bixin in yani arrintaas saas lagu soo xaliyay ayaan ayaan raje ayaan jeclahay baarlamaanka wadanka burundi waxa uu dalbaday in ciidanka burundi ka jooga soomaaliya dib loo soo celiyo oo wadankooda lagu celiyo kan dowlad ahaan ma ka warqabtaan maxayse tahay waxyaabaha ay baarlamaanka burundi u arkeen in ciidankooda dalka loogu soo celiyo
burundi waa la socotaa waxaa asaga naftiisa wadan oo amni darre ay hadda ka bilaabato dagaalo cusub iyo wax ay ka bilowdeen waaye dee waxaa dhici karta dee siyaasad ahaan siyaasadda wadanka inay isbedeshaa dhici karto aniga runtii xogtaasna kama warhayo inay layiri baarlamaankooda inuu ansixiyey inay soo noqdaan laakiin heshiiska lala galay heshiiska amisom iyo dowladda soomaaliya ay wada galeen dee waxaa jira wakti exit strategy loogu talagalay oo waktigiina waaba soo dhow yahayba oo ahaa marka ugu dambeysa hadda heshiiska ugu dambeeyey arrintaas laga wada hadlayo waktiga ay ka bixi doonaan wadanka waxaa u maleynayaa in yacni laisku raacay ayagana ay codsadaan labada kun iyo sideed iyo tobanka inay ka baxaan intaasna fursad ay u tahay dowladda soomaaliyeed inay ciidamadeeda qaranka inay dhisato marka haddii ay jiraan xitaa inay yani baarlamaanku wuu sameyn karaa yani waa baarlamaanku waa sharci dejiyihii wadankaas wax way keeni karaan laakiin waxaa taas ka weyn yani siyaasadda arrinta dhinaca siyaasadda mar walba ka weyn madaxweynaha iyo dowladdii iyo hadday u arkaan xukuumadda inaysan yani munaasab ahayn in la keeno inay soo noqdaan waxaa laga yaabaa de inaysan soo noqonin haddii ay jirtaba aniga lama socdo arrintaas inay jirto laakiin haddiiba ay jirtaba in baarlamaanka uu go-aan ka gaaray go-aanka dee waxaa laga rabaa inuu qayb ka noqdo dowladda ilaa haddana dowlad ahaan ma u maleynayo in yacni hadal noocaas oo kale ah inay dowladda usoo direen ay leeyihiin waxaan rabnaa in ciidamada aan la noqon
ciidanka ethoobiya mar haddii deegaano ay ka baxeen oo dad muwaadiniin soomaaliyeed dhibaato loo geystay baarlamaanka burundina uu dalbanayo in ciidankooda wadanka lagu soo celiyo kan dowlad ahaan maxaa diidaya maxay tahay waxaa idinka hortaagan in intii ciidan shisheeye loo baahan lahaa in kaalintii ciidankii soomaaliya la dhiso oo amniga ayaga ay gacanta ku dhigaan oo laga maarmo ciidankan shisheeyaha wal maxaa la dhahaa mabda-iyan waaba yani yani iyo siyaasiyan intaba dowladda waaba ka go-an tahaba in ciidan qaran in la dhiso sababto wadanka ciidan ajnabi ah ma ma ma ma sii joogi karo laakiin caqabadaha jiro iyo challengeska dowladda haysta waxaa ka mid ah waxaa u baahan tahay ciidan markay noqoto dhaqaale aada u fara badana loo baahan yahay dhaqaalaha hadda oo ciidanka jiro la siiyana runtii inta badan waxaa bixiso dowladda bixiso waa revenuega dowladda saasay tahay ciidamada jooga kuma filna haddii lasii kordhiyo haddana waxaa u baahan tahay kharash badan marka ilaa stability wadanka uu ka gaarayo oo la dhihi karo wadankii waa stable waa degan yahay canshuuraadka waa la qaadi karaa meel walba dowladdii ha ka taliso maamuladii waa waa waa hoos baa loo dedejiyo maamuladii waa dhamaystiran yihiin maamul walbana la yiraahdo amnigaaga sug wixii oo gudaha ah ilaa yacni meeshaas laga gaaro weliba waa soo dhowdahaan jeclaa hadda maamuladii waa la wada dhisay waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn oo hortaagan su-aashaada haddaan ka jawaabo waa dhaqaale dhinaca dhaqaalaha laakiin wax kaleeto mabdi-iyan iyo in yacni la sameeyo iyo siyaasad ahaanba dowladdu way ka go-an tahay ciidan tayo leh oo qaran ah in wadanka ay waxeen sababtoo ciidan ajnabiga wadankaaga yacni amni maku maku maku sii hayn karo wuu ku caawini karaa ilaa iyo xad laakiin ayaga naftooda dee waa sida hadda aad sheegto su-aashii ka horreysa ahayd ciidamada baarlamaankaa yiri haddii baarlamaankooda inta kaleeto joogtana ay saasoo kaleeto u yidhaahdaan soo baxa maalin cad bay kaa dhaqaaqayaan yacni marka in la dhiso waa anaga dhanaa qabno dowladda qabto waana siyaasadda dowladda in yacni ciidan qaran oo tayeysan la sameeyo oo bedelo markii ciidamadan amisom ay meesha ka baxaan wasiirka amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo u waramayay waryaheena xuseen xasan dhaqane